waxaa magaalada habaasweyne ee dhacdaha koonfurta ismaamulka wajeer ka qabsoomay kulan u dhexeeyey culamaa udiin iyo waxgarad ka soo jeeda mid ka mid ah qoysaska dego koonfurta ismaamulka wajeer kulanka ujeedkiisa ayaa ahaa sidii culimmada iyo waxgaradka ay isaga kaashan lahaayeen dhanka dacwadda ee ummadana kheyrka loogu faafin lahaa culimmadii halkaasi ka hadashay ayaa sheegeen inay garab uga baahan yihiin waxgaradka kan ay isbarteen waxay ka dhegaysan og yihiin mid cusuboo hadda imaaday kaasi ka dhegaysan og yihiin bini'aadmiguna dhaqankiisa waa iska sidaasoo wixii indhahooda ku bata way ka qashdhacaan marka in la sameeyo marka culimo isbabedesha oo dadkii ku wareegto oo soo wacyigelisa in la isku xidho ducaadda culimmada in la isku xidho la mideeyo ka bacdina iyaga iyo dadweynahooda la isku xidho culimmadu inay isku xidhan yihiin idinka oo cuqaashii cidda ah oo odayaashii cidda ah waxaan ogaannay oo xaqiiqaha inaan lidinka maarmi karin maxaa yeelay taladiinnaan u baahannahay khibraddiinna iyo waayo aragnimadiinnaan u baahannahay waxaan u baahannahay dhaqaalaha la uruuriyo haddii la dhaho inaanaan idinka maarmaynin intanoo duqay ah cuqaal ah waayo arag ah waxgarad ah oo cidda hadday maanta ay meeshan ay noo fadhiyaan ayagoo ogsoon dhibaatada jirta xagga dacwada xagga diinta islaamka waxyaalaha waddankeenna ka jira ayagoo ogsoon hadday culummadii ay soo kabeen oy soo garab istaageen oo nin walba uu diyaar u yahay garab inuu u noqdo xagga diinta horta waa mahad ilaahay midda koowaad oo ugu horrayso odayaasha iyo cuqaasha iyo duqayda cidda waxaan ka codsanaynaa inay garab istaagaan siday haddaba u garab taagan yihiin diintana ay wax ka qabtaan waxaan rajaynaynaa oo kale odayaasha reerka qoyska dhallinyarta mutacalimiinta culimmada mujtamaca reerka dhammaan inaan isku xihan oo dad isku xihan oo iska warhaya oo indho isku ah oo tale isku leh oo ismaqlo isdhegaysta oo midaysan inaan noqonno garab baan rabnaa inaad noo noqotaan inaad nala talisaan baan rabnaa inaan wax badan isla toosinaan rabnaa inaan meel fiican wax gaarsiinaan rabnaa inaan qoyska u shaqaynaan rabnaa inaan qoyskan adduun iyo aakharaba wax anfacaan ka shaqaynaan rabnaa dhanka kale waxgaradka ayaa soo dhoweeyey codsiga culimmada waana ballanqaaday in culimmada ay kala shaqayn doonaan dhanka dacwadda aad baan ugu faraxsannahay culimmadeenna maanta inay mitii noo qabato shir noo dhigto aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa aad baana raalli uga nahay waana ku faraxsannahay runtii waxyaabaha muhiimka ah ayay ka mid tahay maxaa yeelay wax aan ku dhaqanno oo aan sheeganno waa diinteenna islaamka mar hadduu qofku diintii islaamka ku hayana mudnaan buu mudan yahay in lala shaqeeyo aniga waxaan soo jeedin lahaa aan la shaqayno walaalaheenna culimmada ah oo garteen bal inay juhdi bixiyaan oo diinta juhdi ku bixiyaan marka annagana odbirahay mayadhin waa dadaal waa suubiraynaa maxaa yeele diinta macaankeeda aragnay annaga laftarnada diinta macaankeeda iyo waxay tahay yaan aragnay ilmahan ayaan ka aragnayba kuwii madarasada galeen kuwii kale oo qur-aan ka barteen oo madarasada ku jiraan weli badana adiga ilmahaad wax la bari yaan ka aragnay annagana hor baan u soconaynaa maxaan jecelnahay walaalayaalow gadaalnaad u noqonin arrintii hor wadiin waa mahadsantihiin ilahay idin garab gala marka xigta waxaan u malaynayaa arrinta laga hadlaa inay tahay arrin diineed fikrad diinadoo meel iskugu keenay ninkaan taageerin diintuu ka baxay sooma saasay noqon sooma markaas culammada khayr allah idin siiya dadaal badan baad wadiin caalay ninkii qur'aanka iyo diinta iyo xadiiska bartay oo faafinaya kaas unbaa nabiga wakiilka ee soo saas maa culammada marka walaalayaal waad mahadsantihiin dadaalka aad wadaan waxaa keliya uu ku meelmari karaa markii qowmiyaddan ay idan taageerto oo maxaa idinku taageeraa dhaqaala tillaabadan maanta aad bilowdeen ee aad samayseenna waxaan ilaahay ka baryayaa tii lagu daydo waxtar noqoto lagu guuro hadafka lagu gaaro ilaahay ka dhigo oo waxaan idinku mahad celinayaa maanta haddaad nasoo noo imaateen oo fadhiga annaga aad noogu imaateen oo xalfaddan aad noo qabateen oo meeshan aad noogu dhigteen waad mahadsantihiin boqol kiiba boqol baad mahadsantihiin walaalayaalow waadna wadaysaan diintan allaha idan la kaalmeeyo haddii dhallinyaradii culimmada isa soo abaabuleen oo ay dhaheen mataqaanaa xoogaa liidanaan baan lagu jirtay aan isu abaabulin oo dadkii aan maaragtay baraarujinna waan qaadan wax lagaga noqonaya male iyada si kastaba ha noqotee waxgaradka iyo culimmada ayaa isku afgartay in la ambaqaado sidii tuulooyinkaan madaariista lahayn la gaarsiiyo madaariista si dacwada meel walba looga faafiyo cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer